bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobiyo tobanka bisha abriil sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa kusoo idlaaday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona qodobo dhowr ah ay kasoo baxeen shirkaasi oo muddo laba maalina kaga soconaya magaalada muqdisho madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlay shirkan kagaba soo baxay warbixinada ayaa waxaa ka mid ah umidoobida dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale ka shaqaynta amniga dalka soomaaliya iyo sidii hal luuqad ay ugu wada hadli lahaayeen madaxda soomaalida kadib shirka magaalada london kow iyo tobanka bisha may ee soo aadan shirka markuu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha warbaahinta madaxtooyada cabdinuur maxamed kaasoo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka ama shirka looga hadlay shirka labada maalmood socday qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortegayo abaaraha soo noqnoqday madaxdu waxay rajo wanaagsan ka muujiyeen geedisocodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadi'da dib u heshiisiinta waxa ay dhiirigelinayaan wadahadalka dowlad goboleedka galmudug iyo ahlusunna waljamaaca waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwaneen ka noqonayaan golaha amniga qaranka madaxdu waxay ansixiyeen qaabdhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxdu waxa ay sidoo kale go'aamiyeen dhismaha golayaasha amni ee heer dowlad goboleed oo ay guddoomiyeyaal u yihiin madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ka howlgal ciidan oo midhaysan taasoo lagu furayo waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka dalka iyo xaqiijinta gargaarka abaaraha madaxdu waxay isla garteen in si dhaqsaa loo bilaabo loona derdergeliyo qorshaha hannaanka geedisocodka dooran madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha dakhliga shaqa abuurka dhiirigelinta maalgashiga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaa kale oo ay isku raaceen la dagaalanka musuq maasuqa iyadoo la adeegsanayo habab casri ah soo dhoweeyaan qorshaha horumarinta qaranka national development plan iyo mudnaantiisa waxayna isku raaceen in la sameeyo madaxdu waxa ay rajaynaysaa in beesha caalamku taageeraan go'aamada iyo qorshayaasha ay dowladda soomaaliya mudnaanta gaarka ah siinayso
dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha muhiimka ah ee shirkan uu xambaarsanaa iyo sidoo kale ujeedada laga lahaa shirkan laisugu yimid waxa uuna sidoo kale sheegay in looga baahan yahay in loo tanaasulo tanaasulaad badan ay ka sameeyeen muddadii shirkan uu soconayay danaha ummadda soomaaliyeed oo madaxdu haatan ay ka leeyihiin sida uu sheegay mowqif midaysan taasi oo looga gol leeyahay hogaanka cusub waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay dagaalada ka dhanka al-shabaab ee la doonayo in madaxda si wada jir ah ay kaga qayb qaataan wuxuu soo hadalqaaday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo tobanka bisha may ka kulmi doona magaalada london ee dalka ingiriiska
farshigii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ugu socday oo ku dhammaaday guul baad maqasheen waxaan isla gaarnay inaan ka shaqayno danta guud ee ummadda soomaaliyeed waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay dhibka maanta soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqayno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkaan nabad ugu soo dabaalin lahayn ummadda soomaaliyadna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn waxaan ka wada hadalnay arrinta ugu culusoo haddana haysata abaaraha oo ilaahay aan ka baryano inuu naga dulqaado waxaa keena abaaraha qayb ahaan waa colaad marka haddaan ammaanka xalinno waxaan aaminsanahay colaadaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo fakriga dhibaatada soomaaliya haysta inaan xal ka gaari karno waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno aan u shaqayno dan gaar aha ahaanan aan ka tagno heshiinay hawlgallada si degdega inaan u bilowno oo ummadda soomaaliyed abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino aan isu diyaarinno qolada nabaddiidka ah aan isu diyaarinno shirkaasi waa sabab na weji ah annagoo is wadanna annagoo ka shaqayna dhan guud oo soomaaliyeed aan uga codsan lahayn gacan lagu siiya madaxda dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowladda ayaa inta badan isku maandhaafo waxyaabaha la xidhiira xiriirada caalamiga ah iyo qaabka wadatashiga loola sameynayo iyadoo inta badan ay madaxdu heshiisyaha madax bannaan la galaan dowlado shisheeye taasi oo dowladdan haatan sida muuqanayso si aadahay ula dagaalamayso madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda afrika ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo gegada diyauradaha ee magaalada muqdisho ay ku qaabishay xubno ay hogaaminaysay wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada khadiijo maxamed diiriye iyo sidoo kale xubno ka tirsan wasaaradaha dowladda soomaaliya wararka waxay intaasi ku darayaan in wasiirka difaaca dalka soomaaliya iyo wasiirka amniga qayb ay ka ahaayeen wufuudda ayagoo aaday dhinacayo gegada diyuuradaha waa ka kubadda cagta ah ee staadium muqdisho halkaasoo ciidamada amisom fariisin u ah waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada amisom ay u diideen xubnaha uu hogaaminayay madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda afrika qaybna ay ka ahaayeen xubno ka tirsan wasaaradaha dowladda soomaaliya in loo diiday inay gudaha u galaan gegada diyuuradaha ee garoonka kubadda cagta ee staadium muqdisho wararku ay tilmaamayaan kadib markii halkaas ay isaga soo laabteen dib inaga soo wacay xubnaha ay ugu laabteen garoonka waxaase markii dambe loo diiday gudaha inay ugaase koox ka mid ah warbaahinta muqdisho oo loo sheegay inaysan qayb ka noqonaynin dadka gudaha u dhaadhacaya waxaana madaxweynaha iyo xubnaha wasiirada ay soo kormeereen xaaladda garoonka kubadda cagta ee muqdisho halkaasi oo ay kusoo arkeen waxyaabo aada u murugo leh maadaama garoonka uu ahaa xilligiisii hore garoon lagu ciyaaro kubadda cagta magaciisana uu yahay tuulo sborti balse haatan fariisan waa ciidamada amisom garoomada kale ee ku yaala dalka soomaaliya gaar ahaan muqdisho ayay soo kormeereen sida jaamacadaha iyo konis halkaas oo ay kusoo dhaweeyeen xubno kubadda cagta ah oo kooxaha kubadda cagta ka kala tirsan madaxweynaha ayaa haatan kulan waxa uu la leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda dalka soomaaliya asigoo iminka ku sugan guriga waa xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kulan kula qaadanayo waxaana wararku ay sheegayaalada muqdisho beri gelinka horena uu ka ambabixi doono muqdisho oo ah caasimada soomaaliya uu maanta soo gaaray bil kadib ayuu soo gaaraya magaalada muqdisho kadib doorashadiisii waxaana ku wehlinaya xubnaha socdaalkiisa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta jabuuti oo ka ah qaybta fulinta afrika sidoo kale waxaa madasha goobjoog ka ah madaxweynaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani saciid carab iyo xubno kale oo ka tirsan isboortiga soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha degmada kaxdaha ee gobolka banaadir ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay afduub loo geystay maalmo ka hor gabar maymuun oo toddoba jir ah kana soo ambabixisay abaarihii dalka ka jiray wiil la dhashay oo haatan la ildaran cudurka jadaacada isbitaalada magaalada muqdishona la dhigay gabadhan ayaa waxaa la sheegay inay dhac u geysatay haweenay la tilmaamay inay iska dhigtay ruux u samaynaya samafal waxayna ka shubatay lacago ugu jiray simkaaro gaar ah oo ay biil ahaan u haysteen waxaana ay u sheegtay inay ka mid tahay dadka uu gargaarayo xawaalad ka mid kuwa ku yaala muqdisho ay u taala lacago tarahaan subakaaraha waxaana la tilmaamay in lacagihii ugu jiray simkaaradaasi ay ka gidisatay gabadha ayay sheegtay in ay u wadayso suuqa bakaaraha una soo iibinayso waxyaabo kale sida ay sheegtay maamada hooyada ama ayeyada gabadha maymuun taasi oo markii dambena dhacday sida uu gudoomiyaha degmada kaxda u sharaxay warbaahinta haween waxaa u timid islaan asuran oo xijaaban oo dedan oo aada iyo aad muuqaal qurux badan ka muuqdaa u timid waxay tihi lacag baa laydiin soo dhigay xawaalid ku taallaa bakaaraha islaantii carruurtii sidii bay ku kaxaysay iyagoon la ogeyn oo maamadii kaamteeda ay joogtay iyo cid kala soonaysan ogeyn bay kaxaysay way la sii sheekaysatay waxay ogeydeen inay ayaamahan dadkuu imaanayeen oo wax la soo gaadsiinayay sidii bay islaantii waxay kaga qaadatay simikaar lofa oo waxoogaa yaroo lacagoo yaroo koomani oo u jirtay laba simikaar mise saddex simikaar wax noocaasa ayay ka qaaday waxay u sheegeen raqam tiroodkeedi raqam tirkii ay lahaayeen sidii bay lacagtii kagala baxday lafioo faaruqay ayay igu dhiibtay waa dabagallay ilaa shirkadii hurmuud oo lafaha bixisay baanu dabagallay waxay noo sheegeen lacagta bataatan baa in la sarriftay oo lagu kala tegay oo waxay maaragtay sarifyaalka bakaaro laga sarrifay dhinaca kale ayeyda maymuun haatan ay la nooshahay ayaa warbaahinta u sharaxday qaabkii dhacan uu u dhacay ama looga dhacay lacagahaasi iyo waxa ay ahayd haweenaydan isaga dhigtay mid samafal ama ka mida dadka u gurmanayay qoyskan oo ka mid ah qoysaska dhibaataysan
oo kuwii wax noo keenaayo camal ka mid ah waana wadi haddiina wadi meelana geesi alaabtii oo lahaay waxdoodaa la ogaaday taleefontiyaa la ogaaday taleefontiyaa kashuutay waxay geesa meel bakaaraha aho oo duur aho oo wax hool ah yarta kalyaeday ahayd yarta kalyaeda meeshaay geesas haa kalyaeday ka qaada maxayna tiri lacaga meel niitaalo soo qaad oo sidaan oo kale ah maxaa og taheedi taleefonka waa aragti taleefonkay aragti taleefonkay ka aragti waxay ka aragti biinkay ka heshi sidii maxaa adi biinka biinka waxay tiri widaa taleefonka ay qataar meela u dirtaa aninkii sidii ku heshay taleefonka sidii ku heshay waan loo sheego maymuun oo toddoba jir ah ayaa waxa ay wiil la dhalatay kaga soo kala soo lugaysay waajid oo ka tirsan gobolka bakool waxaana magaalada muqdisho iyo inta u dhexaysa waajid ku geeriyooday hooyadeed iyo aabaheed dhibaatooyinka abaaraha ka jira soomaaliya awgeed waxay ugu dambayn soo gaartay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda halkaasi oo ay ka degeen xero ku taala waxaana gurmad u sameeyey dad soomaaliyeed oo samafal ah kuwaasi oo qaarkood ballan qaadeen oo gaarsiiyey qoyskan lacag gaaraysa saddex boqol iyo konton kuwaasoo ka timid qoysas soomaaliyeed oo iyagu u damqaday kaasi oo la dhigay mid ka mid a isbitaalada ku yaala caasimada soomaaliya ee muqdisho ugu dambayna kooxda xuutiyiinta ayaa shuruudo ku xirtay aasida meyd dhalinyaro soomaali ah oo ay ku geeriyooday duqeymihii ka dhacay dalkaasi yemen gaar ahaan dii lagu duqeeyay dadka soomaalida ee ay ka dambeeyeen dowladaha carabeed diyaaradahooda oo isgarabsanaya dagaalka kooxda xuutiyiinta ayaa ka dambatay dowladda soomaaliya in ogolaasho marka hore laga helo oo ah in la aaso dadka soomaaliyeed ee duqeymahaasi ku geerooday shuruudda labaad ayay ka dhigeen in wafdi ka socda dowladda goobjoog uu ka noqdo xilliga aaska uu dhacayo dowladda soomaaliya ayaa iyadoo aqoonsan kooxda xuutiyiinta koox argagixiso waxayna hore u sheegtay agan tahay dowladda u hogaamiye madaxweyne cabdirabi haadi mansuur lamana oga sida ay dowladda soomaaliya ku ogolaa doonta arrintan wax waraana weli ka aadan arrinta la xiriirta shuruudaha xuutiyiinta ay ku xireen aasida meydadka soomaalida warkii waad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudaxanaga inta anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin akhrinayay tan iyo intaaynu dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum